أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar culus ku qaaday deegaan ka tirsan gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kaafirada ee kenya warbixin caalami ah ayaa ka dayrisay qulqulatooyinka sii xogaysanaya ee ka aloosan gudaha dalka etoobiya mid ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay safaaradda oo maamulka shaaldirarka isku magacaabay somalilan ka furtay magaalada barakaysan ee alqudus oo ay yuhuuddu xoogga ku haysato munaasabadii lagu kala qaadayay laba ka mid ah beelaha degan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka dhacday deegaanka show ee hoos tagtaa degmada jalalaqsi ee wilaayadaas mas-uul ka tirsan kooxda eridada soomaaliya ayaa taageero u muujiyey maamulka yuhuudda sahaynada bulshooyinka ku kala dhaqan degmooyinka ceel buur iyo ceel cadde ee wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo gedo ayaa xalay goob fagaarayaal ah ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib ee hadiyadda ciidul adxaa
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay afar iyo tobanka bisha dulxijaha kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday deegaan ka tirsan gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kaafirada kenya wararka ka imaanaya deegaanka ceel raamo oo hoos taga degmada ceel qaalow oo ka mid ah gobolka mandheera kana mid ah dhulka muslimiinta ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ay ku qaadeen ciidamada mujaahidiinta xeraalkaasi ay ka degan yihiin ciidanka kufaarta kenya dagaalka ayaa muddo socday kadibna waxaa lagu soo waramayaa in khasaare culus uu gaaray askarta kenya iyadoo dab xogan uu ka kacay gudaha xerada weerarka ay mujaahidiintu ku ekeeyeen warbixin caalami ah ayaa ka dayrisay qulqulatooyinka sii xoogaysanaya ee ka aloosan gudaha dalka etoobiya sida warbixintan uu ku eegayo ilyas cabdulaahi foreign affairs oo ah majalad ka soo baxda waddanka maraykanka ayaa ka dayrisay xaaladda cakiran ee amni iyo siyaasadeed ee ka taagan dalka etoobiya warbixintan oo ay majalladdu baahisay maalmo ka hor ayay ku sheegtay in si weyn ay uga walaacsan tahay khatarta dagaal cusub iyo xasilooni darro sii socota oo ku sii fida gudaha waddankan waxay majalladdu xustay in gobolka tigray ay ka jirta kala qaybsanaan cusub oo u dhexaysa kooxaha t b l f iyo garabyo kale oo ka go'ay waxayna middan sii kordhinaysaa ayay xogtu tiri halista dagaal cusub jabhadda faano oo markii hore garab taagneyd dowladda ayaa hadda dagaal adag kula jirta iyagoona sheegay in gacanta ay ku hayaan boqolkiiba siddeetan gobolka amxaarada sidoo kale jabhadda oromada ayay warbixintu waxay ka dhawaajisay in iyaguna ay dagaal adag kula jiraan maamulka uu garwadeynka ka yahay ra-iisul wasaare abiy axmed ee adis ababa majalladda foreign affairs waxay sidoo kale ka shanqarisay in xaaladda cakiran ee ka aloolsan gudaha waddanka etoobiya ay sidoo kale uga sii dartay khilaafka adis ababa iyo qaar ka mid ah dalalka dariska waxay warbixintu sidoo kale ka digaysaa in eritariya ama masar ay taageeri karaan kooxaha hubaysan ee ka howlgala gudaha etoobiya taasoo sii xumayn kartaa ayay tiri amniga dalka waxa wargeysku yidhi waxaa jirta cabsi xoogan oo laga qabay in masar ama eritariya ay maalgeliyaan islamarkaana ay hub u soo daabulaan jabhadahan ka howlgala gudaha waddanka etoobiya si loo wiiqa nidaamka abiy axmed warbixintan waxay ku soo aadaysaa xilli maamulka abiy axmed uu ku howlan yahay doorashooyin si weyn la isugu khilaafsan yahay oo qabsoomidooda loo asteeyey kowda bisha juun oo ku beegan maalinta berrito ah faana ayaana dardar gelisay weerarada tan iyo bishii maarse ee sannadkan iyadoona caqabad ku noqotay qorshaha maamulka adis ababa ee qabashada doorashooyinka baarlamanka waddankaas mahadsanid ilyas mid ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay safaaradda uu maamulka shaaldirarka somalilan isku magacaabay uu ka furtay magaalada barakaysan ee alqudus oo ay yuhuudda xoogga ku haysato bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan eegaya dhowaan maamulka ashaadaladirarka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay inuu safaaraad ka furanayo magaalada alqudus oo ah caasimadda dhulka barakaysan ee filistiin murtad cabdiraxmaan cirro oo ah madaxa maamulkan ashaadaladirarka ayaa shaaciyey in maamulkiisu uu sii xoojinayo cilaaqaadka kala dhexeeya yuhuudda waxaana safiir cusub oo maamulkan dhowaan u magacaabay dhanka maamulka sahyuuniyadda uu sheegay in safaarad ay ka furanayaan qudus taas oo ka dhigan in magaalada mubarakeysan ay u aqoonsadeen caasimadda maamulka gumaystaha ee xoogga ku jooga dhulka muslimiinta ee reer filistiin murtad maxamed xaaji oo ah safiir ku sheegay maamulka hargeysa ugu magacaaban yuhuudda ayaa si rasmi ah wuxuu u shaaciyey in somalilan ay sida ugu dhaqsiyaha badan safaarad uga samaysan doonto magaalada barakeysan ee alqudus arrintaas oo mar kale dhalisay cara xoogan oo ka timid bulshada muslimka iyo hormuudkooda sheekh maxamed cabdiraxmaan kaariye oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada waqooyi ee soomaaliya ayaa si adag uga hadlay safaaradda uu maamulka hirdada somalilan sheegayo inuu ka furanayo magaalada alqudus wuxuuna sheekhu ganafka ku dhuftay sheegashooyinka maamulkan iyo marmarsiimaha uu u sameeyo ficlada guracan ee uu ku kacayo qibladii nebi maxamed baa siyaasad gashay waar waa diin baan leenay waa caqiidaan leenay waa sharci baan leenahay kii ka xanaaqaya ha ka xanaaqo kii ka cadhoonaya ha ka cadhoodo annaga waxaa noo muhima inayn inaanu ilaahayaga aanu la kulmi dooneenno oofsan doono inaanu isaga raali gelino shareecadeeda iyo diinteeda islaamnimada ilaahay nagu aaminayna inaanu been ka sheegna ma doonno wixii dhacaya ha ka dhacaan wallaahi haddii kurkaana lagu goynayo haddii diyaaradaha danoonka israa'iiliyiintu hargeyso gudaho nagu dilayaan lan nugayir wala nubadir bedeli mayno mowqifka shareecada iyo diinta iyo caqiidadu ay noo yeelinayso waayo maanta waa adduunyo birina waa aakhiro adduunyada la wada joogi maayo marka ninka doobinaya ee ku hanjabaya gacan biraan ku qabanaya ciddii iga soo hor jaysataa waxaan leenay ma laga yaabo in gacantaa birta adiga lagugu qabto intaana dadka kale aanad ku qaban ma laga yaabaa intaanad gacantaa birta cidna ku qaban aad ugu hanjabayso in geeridu ay kaaga soo horayso ma laga yaabaa ha lagu cibro qaado dawaaqiiddii adduunkan ka dibboodhinaysay ee wax xidhay ee wax dishay ee waxay doonto samaysay kacaankii ha lagu iyo madaxdiisii ha lagu cibro qaado qadaafi ha lagu cibro qaato iyo kuwii labadkaa faraha badnaa waxa weeyaan quds annaga diin bay noo tahay caqiiday noo tahay noloshayada ayaa ka rakhiisan alquds walmasjid alaqsa naftayada ayaa ka rakhiisan alquds walmasjid alaqsa wax kastoo nagu qaaliyo waan u hurinaa meeshii nebigu sharafta maamuuskaa uu ku helayna sala allahu calayh wasalam marna uga talaasuli mayno yahuudi ugama tanaasulino maamulka hirdada ah ee ka dhisan magaalada hargeysa ayaa dadaal ku bixinaya xoojinta xiriirka uula leeyahay kayaanka yahuudda isagoona wakhtigan u tafaxeedanaya inuu qaado tallaab uu ku sheegay in safaarad uu uga furanayo magaalada qudus oo u aqoonsaday caasimadda yuhuudda axmed cabdi ibraahim oo ah xildhibaan ka tirsan maamulka ashaadaladirirka ee somalilan ayaa si qeexan u yidhi safaaraddeena qudus waxay ka shaqaynaysaa maslaxaddeena iyo midda israa'iil oo ah dal aan saaxiiboonahay murtad axmed cabdi ayaa su'aalo kulul oo lagu weydiiyey sida ay isku qabadsiinayaan ayna ku dabafeeshan yihiin yuhuudda xasuuqaysa shacabka khaza wuxuu ku adkeystay in yuhuudda ay jecel yihiin maadaama ay u aqoonsatay dowlad madax bannaan waxa loogu yeero maamulka somalilan oo ah maamul ashaadirir ayay dowladaha ingiriiska iyo etoobiya ka dhiseen waqooyi galbeed ee soomaaliya horaantii sagaashimeeyadii kolkii ay burburtay dowladdii siyaad bare wuxuuna maamulkan kulansaday xumaan idilkeed mahadsan dhabo ayman munaasabadii lagu kala qaadayay laba ka mid ah beelaha degan wilaayada hiiraan ayaa ka dhacday deegaanka show ee hoos tagta degmada jalalaqsi ee wilaayadaasi warbixinta warkan waxaa haya saadiq muumin munaasabad ka dhacday deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo diyo lagu kala qaaday laba jufo oo ka tirsan beesha baadicadde iyo beesha saddex cumarow kuwaasi oo dirir ku dhex martay tuulooyinka hoostaga deegaanka jalalaqsi isaga dilay dad u dhashay labada jufo ee kale ah subeer baadicadde afar raaxoy saddex cumarow afar ruux oo ay iska dileen labada jufo ayay maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee hiiraan u xukuntay diyo waxaana labada jufo ay ku heshiiyeen in diyada ay ku bixiyaan saddex fadhi oo kala duwan ugu horreyn heshiiskan waxaa ka hadlay naqiib macalin yuusuf oo ah naqiibka beesha baadicadde iyo naqiib cabdirashiid oo ah naqiibka saddex cumarow iyagoona bogaadiyey sida wanaagsan oo ay wax u socdaan iyo in ay u soo gabagabowday wejiga koowaad ee diyo kala qaadashada maanta ay taariikhdu tahay labaatan iyo labo bisha kow iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriya waxaan joognaa muxaafadada degmada jalalaqsi waxaanan u fadhinaa walaayada islaamiga muxaafadada iyo noqobada muxuu ahaa beesha saddex cumarow iyo reer baadicadda oo ay hor socdaan noqobadoodii anigoo ah macalin yuusuf macalin cabdi muuse kana tarjumaya insha allahu tacaala beesha reer baadicadda khaasatan jufada walaalaheen subayr iyo walaalaheen saddex cumarow taariikhdaasi aan kor ku soo xusay waxaan u fadhinaa heshiis hore loo galay oo ah xuquuq laysku lahaa oo dhiig in la kala wareejiyo waxaana goobjoog ah nabadoonka een, beesha afar raaxooy iyo nabadoonka beesha zubayr insha allahu tacaala iyo awliyaa u demkii xaqaa lahaa wax alla wixii lagu heshiiyey iyo qaababka loo heshiiyeyna insha allahu tacaala waxaa si wanaagsan u sharxi doona nabadoonada waxaan kusoo gabagabaynaa arrinkaas asiga ah faahfaahintiisa iyo sidii u dhici doontana aad kaboga doontaan inuu ku dhammaaday sidii looga talagalay iyo siduu heshiiska u dhacay waxaana si gaar usii hadli doona dadkii xuquuqda lahaa qaarkood oo ay ka mid yihiin owliyaa u demyadi Een, insha allahu tacaala hadalka ayuu ka mid yahay iyo qaabka wax loo qaatay insha allahu tacaala xaalka saas ayuu u dhici doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan u fadhinaa walaalaheen jufada Zubeer la yiraahdo iyo jufada afar raaxooy dhibkii ka dhaxdhacay inaan meesha aan ku kala wareejino een diyadii ay kala lahaayeen insha Allah tacaala aniga oo ah naqiib saddex umarow meeshan waxaan goobjoog kaga nahnay kaga nahay in xaquuqdaas la wareejiyo labadii jufo dhibibkii kala galeen wixii faahfaahin ah nabadoonada ayaa bixi doona waxaan marqaati ka nahay inay si wanaagsan isu soo qaabileen walaayada degmada jaalalaqsi gogasha noo fadhiisi isugu imaanay insha allahu tacaala haddana wanaag aan ku kala tegi doono dhanka kale dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay ehelkoodana la dilay oo kulanka qayb ka ahaa ayaa caddeeyey in lagu wareejiyey xaqii ay lahaayeen waxaan meeshaan ku kala qaadanaynaa lacagihii maanta meesha aan ku ballannay oo walaayada ay ogeed nuqubada ninka saas ogaay ayaan caawa ku kala wareegaynaa meeshaan fayskeedii koowaad ayaan caawada meeshaan ku kala wareegaynaa annigoo ah beesha zubayr waxaan ku lahayn meesha waa ku kala wareegnay waxaan qaatay anigoo beesha zubayr ah afartan iyo kow kun aan qaatay walaalahay iiguna waxay lahayn waasii falilahi alxamdu ilahi baa mahadda iskale iyo dadkii soo qalqaali waxaan ku wareejiyey owlaawdamkii nimankii dhiiga lahaay ayaan ku wareejiyey ilahi baa mahaddaasna iskale waa noo suurta wax badan waa la soo maray fayska koowaad oo annaga nagula wareejiyo afartan iyo kowda kun eh Ee, afartan iyo kowdaas kun xuquuq guuda ay aheeda hanti burburtiyaa ka mid aheeday diyaa ka mid aheeday marka qaybtii diyada aheeday een, awliyaa u damkii labay ahaayeen mid kaste markii howlihii guud isku dhuftay saddex qayb loo qaybiyey ee, saddex faysaan ku ballannay saddexdii faysadii uu kala bixaysaan uu kala bixinaynaa awliyaa u damka mid kasta waxaan ku wareejinay ku wareejinay toban iyo lix kun iyo lix boqol toban iyo sagaal doolar ah calaa qof lagu wareejiyey inta soo hartayna hantidii burburtay ayaa lagu bixi doonaa annagaana ugu mas-uula dadkii iska lahay wabilaahi towfiiq annagu waxayna saasaan ku dhammaadeen ilaah baa mahad iskale waxaan aan ku nimid labada beelood oo subeer iyo afar raaxooy ee dhibkii ka dhacay iyo diidii oon kala qaadanaynay waxaan qaatay afar raaxooy qaadatay soddon iyo kow kun gacantaan ku haystaa soddon iyo kow kun baan lahaa waxaa jira marka ee, dhib ooliyaa dembi ah oo nin gabar ah oo sideed kun sideed kun saddex boqol soddon iyo saddex ah baa ku wareejiyey wixii kaloo macnaha oo ka korreeyena diyaar baanu u nahay kii koowaad waa noo dhammaatay ee, waa ku kala baxnay mid ka lamaadna ilaahay hana geersiiyo haddana wixii macnaha ninka oo lagu wareejinayna waa cabdi caalim buuruul ninka la yidhaahdo oo hantida ku wareejiyey bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah waxaan ka mid ahay dadkii odayaashooda la dilay waxaan meeshaan caawa ku qaatay lacagihii diyada qayb ka mid ah faysaladii koowaad toban iyo lix kun lix boqol toban iyo sagaal dolar alxamdulilah walaayada iyo naqiibyaalka iyo nabadooyaalka iyo odayaasha way wada mahadsan yihiin jazaak allahu khayr alxamdulilah waxaan ahay dadkii owlaadamka ah oo aabbood aas dhintay anoo maxamed xasan muuse ah waxaan meesha u imaanay alxamdulilah diyadii aabbahay inaan qaato waxaa laiigu wareejiyo oon qaatay toban iyo lix kun lix boqol toban iyo sagaal doolar alxamdulilah aad bay u mahadsiyiin dadkii ka shaqeeyey walaayada iyo islaamkii ka shaqeeyey anigoo ah muuse xasan xaaji u wakiil ah een, cabdi caalin buurow ugu wakiil ah gabartiisii dhimatay raxiimi cabdi caalin lacagtii diyo oo lagu kala qaadanayay degmada show lacagtaas ayaan ugu wakiil ahay inaan u qaaday een, cab- cabdi caalin buurow lacag sideed kun saddex boqol soddon iyo saddex dhibac saddex lacagtaas aan u qaaday fayskii koowaad oo lagu kala qaatay lacagtaas diyada ah waxaan ka caddaynayaa halkan in ninkaa lacagtaa u haayo aniga muuse xase xaaji ah lacagtaas uun ka wakiil ahay een, lacagtaasna aan u haayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qabaa'ilada iyo guud ahaanba bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa marka ay xurguf dhex marto waxa ay u xukun tagaan maxkamadaha islaamiga ah iyagoona ku kala baxaa shareecada islaamka mahadsanid saadaq mas-uul ka tirsan kooxda ardada soomaaliya ayaa taageero u muujiyey maamulka yuhuudda sahaynada cabdiqani maxamed ayaa si ambaqaadaya iyadoo qayb ka ah gabadha caleenta siyaasadeed ee ay dhex maquurinayso kooxda ridada soomaaliya ayay mar kale taageero diblomaasiyadeed u muujisay maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta dhulalka muslimiinta reer filistiin jibriil ibraahim cabdulle oo ah safiirka kooxda ridada u qaabilsan waddanka kenya ayaa magaalada nairobi kula kulmay safiirka sahyuuneedda yahuudda ah ee dalka kenya muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay safiirka kooxda ridada oo la taagan safiirka yahuudda isagoo u muujinayay taageero diblomaasiyadeed kulankan oo ka dhacay nairobi ayaa bannaanka soo dhigay sida madaxda kooxda ridada ay u garab taagan yihiin yahuudda balse cambaarinta dhanka afka ayay u jeediyaan xiriirka dhexmaray maamulka ashhadalladirirka somalilan iyo midka sahyuneeda tallaabadan uu diblomaasigan ka tirsan kooxda ridada ku taageeray yahuudda ayaa si weyn layskula dhex marayay baraha bulshada iyadoona shacabka soomaalidu ay ku tilmaameen khayaano weyn isbuucii lasoo dhaafay xasan gurguurte oo muqdisho ka hadlayay ayaa dhaleeceeyey xiriirka maamulka somalilan iyo midka yahuudda waxaana muuqata in mawaaqifta murtadiinta ay yihiin kuwa isburinaya maalinba maalinta ka dambeysa maadsayid cabduqani bulshooyinka ku kala dhaqan degmooyinka ceelbuur iyo eelcade oo ka kala tirsana gedo iyo galgaduud ayaa xalay goobo fagaaryaal ah ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib ee hadiyadda ciidul adxa aynu ku hormarno marwaan maxmed iyo wilaayada galgaduud
الله أكبر الله أكبر وكان مجاهدين تي على قفر أي حبسي بوساسة الله أكبر
halkani waa magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo fagaaro ku yaala ay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan ay ku daawadeen filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'iba garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah kaas oo lagu soo bandhigay weerarkii ay mujaahidiintu u qaadeen xabsiga sharta iyo fidnada ee lagu dhibaateeyo muslimiinta ee magaalada boosaaso muuqaalkan oo ciwaankiisu ahaa fukulcaaniya ayaa ahaa mid daawashadiisa xiise u lahaa bulshada kaasoo noqday mid shaafiyey quluubta muslimiinta daawashada muuqaalka kadib bulshada ceelbuur oo idaacadda islaamiga andalus la hadlay ayaa sheegay waxyaabihii soo jiitay intii ay daawanayeen filimka iyo inay ku laabqabowsadeen muuqaalka runtii waxaan aad ugu faraxsannahay walaalaha laga soo furtay xabsiga farxadda haysay iyo kuwii soo furtay say u faraxsanaayeen ummaddu marka waxaa la rabaa inay ku cibro qaadato waxaad ogaataan ummaddu waa haljasin waad u jeeddaan walaalaha ku galay iqtixaamka xabsiga derbida uga booday wax kaloo muraada dan kale ayagoon lahayn inay walaalahood soo furtaan oo xabsigaas lagu tacdiibinaya ay ka soo baxaan ay xornimadoodu dib u helaan sidaas ayay waxay naftooda u hureen oo qaar ugu shahiida qaarna ugu dhaawacmay qaarna ugu dhibaatooda sidaas darteed ayay u soo baxeen ilaahay ayaana ku guulaysiiya ilaahay ayaan u mahad celinaynaa ilaahayow rabbiyow adaa weyn ilaahu adaa weyn allaahu akbar allaahu akbar
Tonight we are ready to fight the enemy of Islam wherever they stay. If they stay Somali or another country. waxaan leenahay hadday toban galbood gaadho iyo hadday boqol guyaal dhaafto in jihaadku weli geedi yahay geliya laabteenna
walaalaha muslimiinta ee ku xiray xabsigaas ee laga soo furtay aad iyo aad buu noo farxad geliyey annagana cawada aad iyo aad buu noo farxad geliyey waayo waa dareemi karnaa qaabka iyo juhdiga tadxiyada loo bixiyey adinayow ilaahay baa ku mahadsan tabaaraka watacaala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa muslimiinta meel kastay joogto in ilaahay soo fakiyo culaysyada haystan ilaah uu ka dulqaado walaalaha muslimiinta ee falastiin iyo ku dhibaataysanna ilahay dorta cadowga ka dulqaado intaas baan weydiisanaynaa axmed shawqi baa yidhi mogtahay fafi lqatla lilajyaali xayaatun wafi lasraa fidan lahum wacitqun filankan waa filan cajiiba waay maasha allah filan aan weliga naga aragnoo kale maahan maxaabiista ilaahay soo fakiyay aan mahad uga haynaa waxaa waaye filankaa midna cajab geliyey dadka naga dhan oo muslimiina qeyro iyo ku abuuray waaye farxad walaalihii soo filankaas maaragtay soo diyaariyana ilaahay maaragtay ajri xasano dhifsa siiyo annagana kuwii maaragtay meeshaasoo kale furtay ilaahay hanaga dhigo filanka marka filan cajiiba aad ugu badna waaye filanka maasha allah alxamdulilah muslimiinta qalbigooda iyo qulubtooda way ku qaboobsadeen wayna ku farxeen ninkii hadda maanta meel kale kusii jeedi lahayn hadduu filinkan daawado qalbigiis waa soo dabcayaa annagna waan ka farxsanaa insha allah maxaabiista lasoo furtay qaluubtaysa ugu farxa inaa hadda xadanimadan lasoo furtay horta ugu farxa caawa markan daanta wallahi ilana iga timid anoo ilmayna arkay oo safarxadda iyo nimankan oo soconaya oo iika oo eh, xabsiga ku jira aniga xabsi waan soo maray xabsiga puntland aniga waan soo maray xabsiga xabsiga- xabsiga shartiis laakiin alxamdulilah muslimiinta ilaahay inta kasoo dayay oo gacanta eh, mujaahidiinta u sabab ahay alxamdulilah lana ilaahay allah baa mahadda iskale subxaanahu wa tacaala noo soo deeyey maxaabiistii muslimiinta ahayd ee rag iyo dumarba lahayd ee halkaas cadowgu uu ku gumaadayey walaalihii soo fakiyey ilaahay sababkooda uu ku soo fakiyana waxaan leeyahay jasaakum allaahu khayran waxaad soo noolayseen sunno waxaad soo noolayseen xadiidkii nabiga sal allahu aleyh wasalam ee ahaay asrada in la soo deeyo Ee, runtii marka aniga markaa macaawo fiiriyey waa warka dhanba waa iga soo foqilaa waa aad baan ula qiirooday sababto ay tahay raggu dhibaatada ay marayaan dhagaxa iyo buuraha iyo meesha rafaadka la marayo yacni maxaabiista muslimiinta qaabka cadowga ula dhaqmayo runtii qofkii qiiro leh waxyaabo oo qalbigiis uu la gubto ayaa meeshaas ka soo muuqanayay Ee, raggii hadda soo furtana ilaahay ha sugo intii la soo furtana ayagana ilaahay jihaadkooda ha u sii barakeeyo Eh, bismillahi raxmaan raxiim kuma aan ka fiilsanay magaalada halbur filimkii harakada muasas alakamaha ka saartay oo maxaabiistii iyo lagu waramaay nabiga caleyhi salatu wasalaam niyan dardarmi maxaabiista furdowsha iyo qiim weyn lata tii nabiga caleyhi salatu wasalaam fakul aan isu ka sheegaybo haddee mujaahidiintan walaa u surinyiino markas intagayno dhiigshoon waraana walaalashon ha badbaadiyaan sharada islaamka maradiinta la kukum guud ahaan dalka la kukum intaasoo marka filin eed qiimaan leho qaabka leenfeersadii iyo bulshadii filin eed eed leensugahay marka dee shucuurtan orma habkooba kornobadii walaalakaano laha badbaadiyey muslimiintii guud ahaan laha badbaadiyey ummadan la tusay inama yaraada tantaad gaale eyin walayo inteegayiin oo suriyeen inta maran ay diinta burburiyaan muslimiinta maran raayda meesha ka dheelaan intaas marka safeyle maran ka faraxsan waan hadhowaayana insha Allah taala ma balana waan hadhowaada dadka muslimiinta si laak furada faday oo de laak naga faday meel raay xurido in la kadaalo intaas aan dardaarman salaamu alaykum wa rahmatullahi annagoo ku jirno ayaamaheenii farxadda ciidulaadxa ayaa caawada alkitaab waxay noo daartay filim xiiso badan oo marna murug noo ahaa marna farxad noo ahaa heesashada ay gaalada heestaan walaalaheen muslimiinta ah ee maxaabiista ugu jiraan muruga ayay noo ahayd waxaana farxad noo ahaa furashada ay mujaahidiinta soo furteen walaalahaana walaalaheena mujaahidiintana waxaan leeyahay gacantiina kor ahaato allah idin guuleeyo
caawada halkan waxaan ku fiirsanay filim aad iyo aad u xiiso badan dadka muslimiinta ah lagu dhibaataynayo ayaa halka ku aragnay waxaa leena dadka muslimiinta ah oo gaalada dhibaataynayaan safra oo sugnaada cadowgana la sabartama ayakaba baadil ay ku safrayaan adinka ayaa ka mudan inaad sabartaan waxaan halka fariimka lagu dirayaa dadka muslimiinta ee soomaaliyeed waxaan idinku boorinayaa inaad jihaadka soo haleeshiin oo cadowga dalkeena kusoo duulay aad ka difaacdin dalka wana gargaartiin dadka mudlumiinta ah oo muslimiinta ah oo cawda- cadowga xabsiyaasha ku dhibaatay isdaarkii mu'asasada al-kataa'ib ay ku soo bandhigtay khaswadii fukulcaaniya ee lagu jebiyey xabsiga boosaaso ee lagu soo furtay boqolaal maxaabiis muslimiin ah ayaa muujinaya sida mujaahidiinta ay ugu heelan yihiin sidii xabsiyada cadowga looga soo saari lahaa muslimiinta dulmana ay u jaabaysan cadowga islaamka sidoo kale isdaarka lagu daawaday wilaayada gedo waxaa warbixinta ka soo diray cazaam carafaat allahu akbar ragga mujaahidiinta ahaa waxay u qaybinayaan maxaabiistii xabsiyada laga soo sii daayey hubkii meesha laga soo qaniimaystay ayay u qaybinayaan insha allahu tacaala raggaasna inay ayaga hadda furunta galaan aad iyo aad loogu qalqaalinahayaa insha allahu tacaala ilahay waa ku mahadsan allahu akbar allahu akbar
halkani waa fagaaraha ku caanbaxay daawashada aflaamta jihaadiga iyadoona maalmahan aan ku guda jirnay damaashaadka ciidul adxa almubaarak ayaa waxaa xalay halkan lagu daawaday filimkii hadiyadda ciidda ee ugu talagashay mu'asasada alkataa'ib kaas oo ahaa filim aad u xiiso badan waxaana halkan soo buuxdhaafiyay dadweyne aad u fara badan oo iskugu jiro rag dumar carruur iyo cirole filimkan oo xumbaarsanaa macluumaad fara badan ayaa ka duwanaa aflaamtii hore ay soo bandhigi jirtay mu'asasada alkataa'ib waxaana halkan soo buuxdhaafiyey bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee gedo intuu socday daawashada filimka ayaanu waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus la dhex qaadnay qaar ka mida bulshada u soo daawashatay filimka waxayna nagu warrameen macluumaadka uu xumbaarsanaa filimka iyo waxyaabay ay ku arkeen caawa wallaahi filinka aad iyo aad buu qiimo badnaa ee filinka mar murugu lahaa mar farxad buu leeyahay mujaahidiinta oo ee ka soo furtay niman dhallinyaro oo xabsiga ku jiro ayay ka soo furteen marka een, hadda boosaaso ayaan daawanaynaa hadda u dambayso filinka marka wallaahi waxaa moodaa haddana mujaahidiinta aad iyo aad meel walbay joogaan waxaan leeyahay cadowga ha lala dagaalamo ha loo sabro insha allahu tacaala ayaan leeyahay gaalo waa jabtay biidnillaahi tacaala inta dhimanna waa israacin doonaa hadduu ilaahina gaartay insha allah Een, waan ku dhowahay idaacadda islaamiga andalus aw waxaan ku daawanay een, aflaam kala duwan oo ugu horeyso barnaamijka hadda soo saarisay muasasada alkataa'ib ee magaciisu ahaa fakulcaani Een, waxaan ku aragnay filimkan waxyaabo fara badan aanan dunida aanan ku arkin waxayna kuu muujisanaysaa muasasada alkataa'ib inay door muhiim ay ka ciyaareyso een, siyaasadeedka iyo takhdiidka ay ku wajahayso cadowgeeda ay ku wajahayso ugu dambeyn halyeyadii mujaahidiinta ay howlgalkaas fadhiyay ciidan maxaa lagu xaliyada mujaahidiinta waxaan leeyahay ilaahay garabkiina ha galo dadaalkiina sii wada maxaa yeelay waajib ka mid a waajibaadka ilaahay ayaad gudanaysaan Een, qodobka labaad oo ani halkan aan kasoo jeedinayo waxaa weye salaan aan u dirayo bahda idaacadda islaamiga andalus maxaa yeelay waa ayadana iclaankay ka tirsan tahay waxay dowr muhiim ah ka ciyaareysaa een, iclaamka iyo siyaasaadka dunidan waxaana in leenahay sii wada dadaalkiina Een, ugu horreyn kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee al-andalus bal ka waran caawa filimka halka aa ku daawateen waa ku dhowa idaacadda al-andalus baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran waxa aan daawanay runtii wax ma ahan aan ku tilmaami karno shucuurtanada iyo dareenkanaga waxaan ku tilmaami karna ma ahan waa aaya min aayaatillaahi jala jalaaluhu weeyo ma runtii kelimo u dhiganto oo aan ku cabirno oon ku sheegno garan mayna waxa caawa meeshan ka muuqda haddaan laba qodob un ka iraahdo fiilinka wuxuu ahaa qodob farxadeed iyo dhiirigelin isxambaarsan iyo qodob naxdineed iyo caloolyo isxambaarsan haddaan kan hore ku hormaro soo bandhigidda shuhadada mujaahidiinta iyo la sabartanka cadowgu waxa uu ahaa dhiirigelin iyo farxad isxambaarsan iyo weliba soo deynta maxaabiista xabsiyada iyo tacdiibka ka dhacayo iyo dulliga ku haysta muslimiinta markaynu fiirinana wuxuu ahaa naxdin iyo caloolyow isxambaarsan filinka aynu daamaynayna ahamiyaddii aniga iga muuqtay waa u xambaarsanaa waxay ahayd in uu muslimiinta u ahaa fariin u caddaynayso in noloshu ay ka wanaagsan tahay geerida asalaamullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu maasha allah shucuurta way kacsan tahay aad aad ayaan usoo dhaweynaya barnaamijka waxaan daawanay filin aad u cajiib badan oo maxay ahaydee horeyna murugo ka lahaa gadaalna farxad ka lahaa yaan daawanay ani xaqiiqadii marka u horreysay waan ooyey gabadha markii la sheegaayo yacni ay gaalada garabka qaqabsanayso oo xabsiga lagu celcelinayo waan ooyey marka dambena aad baan u farxay hadda tan farxaddeeda lama soo koobi karo alxamdulilah waxaan leenahay ilaahay baa mahad iskale waxyaabihii aan aad ugu farxay waxaa ka mid ahaa dadka oo maxay ahayd maxaabiista la soo daaya wiilasha mujaahidiinta aad isugu rooraya xabadaha aad lasugu maxay ahayd laisku soo dhaweynaya ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa walaalaha maxay ahayd intaasoo buuraya intaasoo dhagaxyaha ka hoobanayo oo haddana maxay ahayd saas usoo badbaadiyey wiilasha walaalahooda oo xabsiyada maxay ahayd lagu jabeeyey ayaa ka mid ahayd alxamdulilah rabbi caalamiin waxaan leenahay geesiyaal geesiyaal baan leenahay idinsoo badbaadin doono samraan leeyahay maxay ahayde sabartama jeelashaad ku jirtaan iyo ku sabartama ku xisaabtama inay idinka dambeeyaan wiilal mujaahidiin iyo dad muslimiin oo idinsoo badbaadin doono insha allah mujaahidiintana waxaan leeyahay ha ka daalina dadaalka sii lama laaba insha allah anigana waa idin garab taagana insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu Een, soo dhowow kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee al-andalus bal ka waran caawa filimka halka aa ku daawateen waan ku dhowahay idaacadda andalus waxaan daawanay filin aad iyo aad u xiiso badan oo in badan xiise aan u qabnay inaan daawano walaa in badan ayaan sugaynay filinkan waxaana arkaynay maxaabiistii oo xabsigii laga soo daayay oo walaalahooda ay garabka haystaan oo issalaamayaan waxaan leenahay geesiyaasii soo furayna guulaysta ayaan leeyahay weligiina gadaal hamarina buuraha goolis waxaa ku nool rag aan gabanin oo goorya ayaan gaalada gumaado gumaca waxay u sidaan gantaalada garabka ugu wadaan waa inay geesiyaashooda garab siiyaan annagana goori ayaan garab baan inahaya gaashaan geeska midig baynu nahay geesiyaalow guulaysta oo hagamina gaalada sias u gumaado guryaha ugu galo garac ku jida ayaan leenahay maxaabiista ku xiran jeelasha cadowga waxaan leeyahay samra insha allahu tacaala waan iin soo soconaa geesiyaasha islaamkana ay soo badbaadinayaan wayna inka soo furayaan xabsiga waxaan leeyahay iska dulqaata in yar ayaa dhiman walaalihiina mar kasto waxay dhiigga u hurayaan inay isoo baadiyaan inta xabsiga ku xirana insha allahu tacaala waa laga soo furayaa mardhow insha allah tacaala filimkan ay soo saartay mu'asada alkataib ee garabka warbaahineeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ahaa hadiyadda ciidda ayaa waxa uu ku soo aadayaa xili maalmihii lasoo dhaafay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gadoo laga dareemayay dabaaldegyo iyo nashaadaad ku aadanaa munaasabadda ciidul adxa ee aan ka soo gudubnay walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu